إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kumanaan ruux oo itoobiyaan ah ayaa ka barakacay guryahooda kadib falkaanooyin dab wata iyo dhulgariiro ku dhuftay qaybo ka mida waddankaas laba nin oo uu shabeal dhaawacay ayaa la dhigay isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarrow walayada islaamiga ee shabeellada hoose kulan wadatashi iyo xogwaraysi ah ayaa dhex maray beesha wacays leh iyo walayada islaamiga ah ee galgaduud kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa soo saaray qaybta afar iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaan ka tirsan walayada islaamiga ee jubbada dhexe ganacsatada suuq ku yaalla degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho oo dhowaan gubtay ayaa sheegay in dhulkii ay ku ganacsan jireen lagu wareejiyey shakhsi ganacsada ah kalluumaysatada magaalada muqdisho ayaa sheegay inay badda xaaladeedu kacsan tahay oo ay dabeelo ka jiraan laguna la'yahay kalluumaysato dhowr ah آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran kumanaan ruux oo itoobiyaan ah ayaa ka barakacay guryahooda kadib markii foolkaanooyin dab ah iyo dhulgariiro ay ku dhufteen qaybo ka mid a waddankaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
hay-adaha gurmadka degdega ee itoobiya ayaa sheegeen in kumanaan ruux oo itoobiyaan ah laga soo saaray guryahooda sababo ku aadan foolkaanooyin ku dhuftay qaybo ka mid a dalka adeegyada isgaarsiinta ee dowladda itoobiya ayaa waray soo saareen waxay ku sheegeen in siddeetan kun oo qof ay ku nool yihiin gobollada ay dhibaatada ku dhufatay islamarkaana kuwa uu nugu loo rarayo guryo kumeel gaara sida dumarka iyo carruurta guddiga maareynta khatarta musiibooyinka itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in labaatan kun shan boqol saddex iyo toddobaatan qof loo daabulay deegaanada anfarta iyo oromiya marba marka xigta waxaa lasoo werinayaa inay jiraan dhulgariiro hor leh oo ku dhuftay gobollada anfarta oromada iyo maxaarada iyadoona ay saacadaha soo socta suurtagal tahay in xaaladdu kasii darto war qoraal ahu lagu baahiyey baraha bulshada ayaa dowladda itoobiya waxay walaac xoogan ka muujisay in dhulgariirkan uu saameyn ku yeesho biyo-xireenka nahda kaasoo haddii burbur ay ka dhigan tahay khasaarooyin hantiyadeed iyo burbur xoogan oo gaaray dowladda itoobiya ayna isku haystaan masar iyo itoobiya dhulgariirkan ku dhuftay itoobiya ayaa imaanaya xilli ay kumanaan askari oo itoobiyaan ah duulaan gardaro ku joogaan dalka soomaaliya iyo dhibaatooyin kala duwan oo ka dhan ah shacabka muslimiinta ah ee ku nool dalka soomaaliya laba nin oo uu shabeel dhaawacay ayaa la dhigay isbitaalka guud ee deegaanka kunyabarrow ee walayada islaamiga shabeellada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax deeriye waa ninaya wiil uu adeeruu yahay waatana noloshooda caadiga oo aan war u hayn xaalad ku qabsan doonta miyiga deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose iyagoo la jira xoola ay lahaayeen una guraya ama ululaya geed caleemo leh si ay u cunaan xoolahooda maasana si harsi a u fadhiistay geed hoostia ayaa waxay maqleen xabad kadib waxaa u yimid rag soo tataabtay shabeel saaran geedkana fagtay aabbahoo lagu magacaabo nuur giro loona garan ogyaha axmed geele uu shabeel ku dhibaatay isagiyo wiil uu adeer u yahay baadiyaha cusboole ee deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose iyagoo jiifa isbitaalka kunyabarow ayay naga warbixiyeen si ay wax u dhaceen meesha intaa fadhinaba rag buuqaayaa nagu yimid oo yoomahay oo aan naqaano isla markiiba raggiyaa meesha ar maxaa dhahay shabeelaa meeshaan beri ku aragnay shabeelkaasaa qorigaan lagu riday geedkana waa ka soo degtay saadkiisa haynaa waa roogsan musaara garabka iyo fuusha waa roogsan ilmaan waxaa rabo erig dhexdiisa gala xabadda ridaaya ma isla jirtay markaas markaas oo oo xabadda ay ridaayna maya ani erigaygaa iskala jiraa dhegtale ka maqlaya xabadda warna uma hayn warna uma haay erigaa iskala jiray waa iigu yimideen raggaanoo saani haay ar maxaa dhacay waay maanta xabadna waa maqlaya buuqana muxuu yahay shabeel waxa layidhaahaa aragnay geed usoo fuulaa xabad ku ridnay waa ka soo degtay xoogaa inoo dhaawacan yaanu u malaynay shabeelkiyaa raadkiisa hayna aabe inta soo gale inta markana aabbaha iyo wiilkiisa ayaa go'aansaday inay ka hor tagaan shabeelka si ay uga badbaadsadaan xolahooda waxayna hub ka wateen faas ama masaar iyagoona khatarta shabeelka xaggooda ka ahayd mid aad u liidata dhibta ka soo gaaraysa awgood waxayna dhibtaasi kala weyneed xoolaha ay markaasi xoolo ka haysteen si ay markaasi uga badbaadsadaan shabeelkaasi markii uu markii la idiin sheegay waxaa go-aansateen inaa maadaama xoololey aatiin inaa iska dhicidaan ama aad dishaan waxaa go-aansateen cadaabadan ugu Waxaa u rabteen raadsiin.
abaaraasiin inay boodka noo soo gashay amba ergeeniigilaha amba ciyaalka xoolaha loo diro dilaa baalkan libaaxa yar waaye wax ma dhaamo aabbaha siduu inoo sheegay shabeelku wuxuu ahaa lab wayna dileen wuxuuna nooga warramay qaabka ay ku dileen iyo siduu ku soo weeraray dhibtana ugu geystay xilli ay joogeen baadiyaha kunyabarow ee shabeellaha hoose inta waxaa kasoo yerta waa waa waa bahala inta kasoo booda oo girgiira wiilkii waa orday intaa fiiraha wiilka orday isla markiiba saddex kale hadduu talaaba booda wiilka waa ka dabatay daft oo yir wiilka korkoo ka kor wiilkii intaa fiiraha geb ku yir oo ku fadhiistay wiilka dhulka dhacwaana ku fadhiistay waa soo orday Markaa muu qaniin markuu fadhiisto.
haa waa qaniini basmala Waa marka.
ya intuu haaya margiga inta rabtaan tuuleedka ma arkay ilaa dhakaarkan jiiqlida intuu haaya wiilka afgambarin waa urid waa ku fadhiya waa soo orday waxaa mariyay mooya masaaraa watay saddex kalmiya walxa u mariyey waa ka boodi waa ku dhuftay intuu orday xaggoo tegey u soo sidii ka dan usoo buubaya wiil macaa aa ku soo haaya markuu hoostii ku soo dhacaya ogaalkiisa ogaayaan waana isqabannay Adaa markaan is qabeeyay.
anigu saa isqaban masaarti ma ku dhacda ma ku dhicin bartaas dhegtay furuurta inta waa isxarbanay waa islignay gacantaanoo afka la helay markii dambe waa i tuuri waa dhacay markaa dhinac dhinac u dhacay wiil ninkan aabihiisoo qori wata oo gees jiriya xagga ka soo orday arku dhufaari ninka waa ugu dhegan yahinio si fiican u ihaayah saas ilaahay wuxuu igu micin Dhufaa dhahe xabad waa waxaad adiga kugu dhici lahayd.
aniga dhinacana badan usun dhinac waa isseexiyey garab waa iga maray aniga waa fiiriye war ku dhufaayr si fiican u ihaya bahalka gacantaana iga haya waa la soo kor joogsaday dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag saddex miya afar baalood oo ku dhuftay inta oo dhufta wadnaha afkoo saasii waa ideeyey waa iga foqay ragaa i ragayaa abduurkuu ka soo baxay meeshaa laga qaaday hoosaa la iigeeyey waa xoogaa gacanta xedadaa go'ay laba meel dhiig bax maraa lagu xiray wiilkii aa la soo qaaday hoosaana la geeyey baabuuraa la dalbay aabbaha iyo wiilka ayaa waxaa ka muuqday dhaawacyo ka soo gaaray shabeelka soo weeraray walow uu wiilku dhibta daran ee soo gaartay uu la hadli kari waayey xaaladiisa way culus tahay mana awoodin inuu hadlo balse ninkaasi adeerkiisa oo isagana qaba dhaawac gacanta ayaa inooga warramay inagoo aan waraysanay waxna ka weydiinay sida ay wax u dhaceen warki ninkaana ninkaan aad intaa u daray inta meeshaan ji- baraaqan inta inuu macay ka geliya oo malaha ninkaan intuu macay ka geliyey dhigta hoose ninka dhaawac uma yaro anigaa ka fujiyey maahane ragga ka carara haddaa ka mid ahaan lahay ninkaan bes soo meed ah loo imaan lahay ninkuna waxaa laga heli karo amba waa ka jiidin lahay anigaa un ilaahay uu soo dugaa ka fujiyey ninka maahane waa u dhacay gabna waa ku yidhi waa ku fadhiisto wuxuu inoo sheegay inuu dhayalsanayey shabeelka uu hadda ogaaday khatarta shabeelka weligiina uusan ku fakerin shabeel inuu ka badiyo oo uu dhulka dhigto oo uu legdo balse uu garwaaqsaday oo laga badiyey marba haddii isaga dhulka la dhigay laakiin sida aa arki nin shar yar ma ahan haa ragaa kaa xoog badan amba ragaa iska celwaahaya weligay ma dhihin waana balaayo yarahay laakiin ninkaas waa iga shar badiy been lama sheegay faraha markaa isla galnay yaa ninkaasaa dhulku dhigaayo ma la helna dhulkoo ila helay waa iga shar badiy ma garata ragaa iga dhici maa waa idili lahay waa kan wiilka isna dhibta daran ee soo gaartay uu la hadli kari waayey xaaladiisna way culus tahay mana awoodin inuu hadlo Hadal kor.
dalkayda wayna aan hadal ugu mahadli kari sidaasay kaleeqa intaa kadib waxaan waraysanay agaasimaha isbitaalka kunyabarow isagoo naga warramay sida ay dhibanayaasha ula tacaaleen dadkaas een, waa naloo keenay ayagoo dhaawac ah oo shabeel maaragtay ay dagaal dhex mareen halkaana a- maaragtay adeega caafimaad oo degdegaa loo sameeyey waana maaragtay ee, waana la daaweeyey dhaawacyo kala duwanoo bay qabaan oday iyo wiil uu adeeru yahay weeye wiilkaana maaragtay dhaawac xoogaa aad u daran hadda qaba allahu mustacaan odagana wuu roon yahay waxay noo sheegeen dagaal xun oo khatara inuu dhex maray shabeelkii ayaga ugu horeyn wiilka buu qabsaday ee odagana wuu u soo gurmaday isagoo masaar wata wuuna ka fujiyey odagiina marka uu asagana uu ku jeestay odagiioo la legday oo dhulka dhigtana waxaa u soo gurmaday nin qori wata sidaasaa marka uu odagiina ku badbaaday
Qaabisheen marka idin.
adeeg caafimaad baa loo sameeyey dhaawac bay ahaayeen dhaawac daran bay ahaayeen weliba waa loo gurmaday aad baa maaragtay maaragtay dhaawacii dhaymo iyo daawooyin fara badan baa loo sameeyey waana hadeerteena waa soo aragteen waana la tacaalay haddana boqol caafimaadkooda aad buu u fiican yahay boqolkiiba boqol waxaa gartay waxaa jirta dad eygoo kale markuu dad qaniina in gurmad degdeg cirbad laga gaaro afar iyo labaatan sac haddaan la dudurin waa ma u dhiman karaa ama raabi iyo wax u qaadi kara ka waran shabeelka wax noocaas maleeyahay way jiraan taas eh, waana lagu daray maaragtay borseeska caafimaadna way mareen oon wax ka dhimanba eygoo kale wax u qaasa maa jiro shabeelku uu qof qaadaya hadduu qaniina way jiraan miciyaha isticmaalo shabeel ha ahaado ey ha ahaado libaax ha ahaado waxaan miciyaha iyo maaragtay cidyaha wax ku dilaba oo dhan way leeyihiin daawooyin waana la tacaalay borseeskii caafimaad iyo daawooyinna waa la marsiiyey si kastaba shabeelka ayaa ah xayawaan aad u halis badan oo si dhagaraysan wax ku dila laakiin laguma baran deegaankana inuu bani aadamka ku dilo ama uu ku dhibaateeyo khatarta shabeelka ayaa ah bahal xirfad u leh weerarka cabsi cabsidiisana wataa kulan wadatashi iyo isxog waraysi ah ayaa dhex maray beesha wacays leh iyo walaayada islaamiga ah ee galgaduud warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdiraxmaan badar
wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo beesha wacisle oo ka mid ah beelaha muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa dhex maray kulan wadatashiyo saxog waraysi kaasoo iskugu yimaadeen nahaldoorka beesha iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay waxgarad nuqabo salaadiinta guud ee beesha iyo qaar ka mida dadka kasoo jeeda beesha wacisle waxaana si aada diyarada loogu saaray xaaladaha iyo waxyaabihii kasoo kordhay bariga wilaayada halkaasi oo ay degta beesha wacisle islamarkaana labadii goe lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaallo culus munaasabadda lagu soo xidhayay kulanka ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan kuwaasoo ay dardaaranno kala duwan ku jeedinayeen salaadiinta beesha wacisle waxaana marka hore goobta lagu soo dhoweeyey qaar ka mid ah nuqabada beesha wacisle waxayna dadka beesha ka dhashay ee ku jira safka shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalka ay ugu baaqeen inay ka soo laabtaan
maanta halkan waxaa ku kulmay kulan ka dhexeeya beesha waceesle iyo wilaayada galgaduud haddaana oon beesha waceesle nahay waxaan caddaynaynaa dadka gaalada ahoo murtadiinta inaan beri ka nahay ha dhowaadaan hase dheeraadaani beri inaan ka nahaan caddaynaynaa waxaan ugu baaqaynaa dadka murtadiinta ahee qabiilka ka dhashee waxaan rabnaa inay ka toobadkeenaan ilaahay u toobadkeenaan beriga kulan ka dhacay ee walaayada galgaduud iyo odayaasha beesha wacaysle waxaa la ysla qaatay in la xoojiyo la hirgeliyo la dhaqangalsho sidii waxau ahay horeba loo dhihi jiray ama loo dhaqangeli jiray ama waxau ahay loogu dadaali jiray kitaabka ilaahay meeshan waxaa ka dhaca shir ballaaran oo isugu yimaadeen odayaasha waceesle iyo walaayada gobolka galgaduud shirkaas wuxuu ku saabsanaay oo looga hadlaayay baaq ku jeeda dadka ka fogaaday diinta islaamka oo ilaahay carageliyey oo dadka muslimiinta carageliyey baaq ku aadan ayaa looga hadlayay dadkaas waxaa loogu baaqaa hadday qora qaadeen ee ay xasan shayddaan la jiraan in ay ilaahay u toobad keenaan annagu baaqaan ku agna oo ilaahay u soo noqdaan waxaa sidoo kale goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha wacisle suldaan daawud xasan aadan isagoona fariimo kala duwan u jeediyey si guud ahaan beesha wacisle ee uu isaga mas-uulka ka yahay isagoona kala dardaarmay inay ka warhayaan dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaanada ee beeshu degto beesha meesha ay degto waxaa waaye masegawa iyo ceeldheer waxaa jooga cadowgii nagu soo duulay marka sida badanka lama tegi karo waxaa weeye gargaar iyo wax la gaarsiima karo aanu sheegaynaa beesha wacisle meel kastay joogto dadka tabaalaysan oo hadda abaaruhu haayaan inay ka warqabaan dadka muslimiinta ah hadday ahaa lahaayeen dadka amba jaaliyada ha noqdaano amba dad muxsiniina ha noqdaano oo waxaysta sanadkan inay ka warqabaan dadkooda ay ka warqabaan ay fiiriyaan ay u gargaaraan midda labaad waxa weeye sidaad og tihiin beesha wacisle cadowgaa ku soo duulay oo deggan degmada ceeldheer iyo masagawaah fadhiya waxaanu sheegaynaa inay adkaystaan dadka deggan oo muslimiinta ah sabraan ka baraa'a qaataan nimankaas cadowga ah waxba aysan ku darsan dadka aqaliyaadka ahee ku biiray ee yar ee nimankaas sandareertada iyo waxyaabaha xumo ay bixinayaan raacay waxaan leenahay ilaahay haw tooba keenaano
ugu dambeyntii waxaa kelimad dardaaran iyo mahadcelin goobta ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi iyo buukhaalid
waxaa aad iyo aad runtii u xusaynaa ama u sheegaynaa juhuuddii badnayd oo sanadii labadii sane lasoo dhaafay oo maaragtay beesha ay u istaagtay ee mujaahidiinta ay garab istaageen ee naf iyo maal iyo wixii ay haayeen ay la harin ee taasoo maanta aan soo gaarnay marxalad cusub aan soo gaarnay jazaakum allahu khayran ma haddaas ilaahay baa iskale uma runtii kaalintooda iyo doorkii ay qaateen way ku mahadsan yihiin waxaan rabaa marka inaan dhowr qodobaan dardaarmo in horta loo diyaargaroobo marxalada cusub oo haddaba soo socoto oo dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ay u shukrinayaan nicmooyinkiisiyo khayraad badan iyo guulo badan ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey cadowgiina ilaahay hoos u dhigay ilaahay jibiyey
maamulada ka dhisan wilaayaadka islaamiga ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay mar walba diiradda saarayaan inay wanaajiyaan xidhiidhka ka dhexeeya iyaga iyo beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka waxaana horay sidan oo kale u dhacay kulmo kala duwan oo yeesheen maamulada wilaayaadka islaamiga iyo beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa soo saaray qaybta ah afar iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ee jubbada dhexe warbixin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanay cabdiqaaliq macalin cabdiweli
kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariyaha ayaa baahiyey muuqaalkii afariyo labaatanaad ee lagu soo bandhigayo saka qaybinta laga sameeyey deegaanka galshiiq abiikar ee gobolka jubbada dhexe iyadoona ay ka faa'iidaysteen dad aad u fara badan waxaana muuqaalka hordhiciisa lagu arkayaa ari fara badan kuwaas oo maktabka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu talagalay in la siiyo masaakiinta ku nool deegaankaasi waa kuwaan dadkii danyarta ahaa ee la siiyey sakada iyagoona ka hadlay dareenkooda dhanka kalena u mahad celiyey walaalahooda mujaahidiinta aniga aadan sanay abiikar ayaa lii dhahaa ilaahayaa mahadda iskaleh ilaahayaa mahadda iskaleh mar walbaba ilaahayaa mahadda iskaleh masaa madax laga dilaa masaakiinaa wax mudan macaanaa maamul badan ilaahayaa mahadda iskaleh ilaahaya ku mahadsan anoo ciddo iska joogo oo beerahey meelahey isku qodqodanaa ayaa lii yeedhi maamulka islaamka ilaaha mahadda iskaleh soo ammaaw xoolaa lagu siinaa mahaddaas ilaah iskaleh lo toban neef ah oo nacfi ah oo qurax badanaa lii sii ilaahayaa mahaddaa iskaleh maamulkaa iskaleh
asan maalo umaraad li dhahamgacay walaala mujaahidiintan ku madhanahayna liilaaha haddan loo toban neefaa liisay mujaahidiinta ilaah gacantooda guulgelimana ilaah taas ugu tuughaya
bismillaah alxamdulilaah anigoo cali abiikir ah xoolahaas lo-daasaa lii siiyey oo toban neef ah marka aadan u faraxsanay ilaahiyaa ku mahadsan walaa islaamkaa ku mahadsan nina anina ilaahay ii barakee ayagana saaka alxamdulilaah gaalada is ilaahay jibi ayagoona gacantooda korka dhigi is ilaahay barakee waxaa maalmihii u dambeeyey kanaalka kataayib al ikhbaariyah uu baahinayay muuqaalo badan kuwaasi oo uu kusoo bandhigayo saka qaybinta kun afar boqol afartan iyo lixda uu sameeyey maktabka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona allah mahadii ay dad badani ka faa'iidaysteen
ganacsatada suuq ku yaala degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho oo dhowaan gubtay ayaa sheegay in dhulkii ay ku ganacsan jireen lagu wareejiyey shakhsi ganacsado ah cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya ganacsatada suuqa barxadda yaasiin ee degmada xamarweyne oo dhowaan gubtay ayaa sheegay in dhulkii ay ku ganacsan jireen lagu wareejiyey shaqsi ganacsade ah waxaana ganacsatadan oo bannaanbax isugu yimid ay tilmaameen in guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka banaadir madaale uu ganacsado ku wareejiyey dhulkooda taasina aanay marnaba yeeli karin waxa ay sheegeen in soddon sano ka badan ay halkaasi ku ganacsanayeen dowladda federaalkana ay dhaqaalo badan ka qaaday maantana ay dhacday in xuquuqdooda la dudsiiyey oo qof kale lagu wareejiyey dhulkooda taasi ayayna tilmaameen inaanay ahayn islaamnimo iyo soomaalinimo weli ma arag arrin ugub ah waaye arrintan dad soddon sano ku ganacsanaaya meesha hantidooda ku gubatay soddon sannona degganaa canshuurna na laga qaadaayey hanti in maal iyo degmadana wax maala iyo hanti naga qaadaysay oo taakuleen doolo maantana meeshii soddonka sanno naga aan ku ganacsanayni canshuurtana looga qaadaayay in lagu wareejiyo nin ganacsada ah islaamnimona ma ahan soomaalina ma ahan soomaalinimona ma ahan nin ganacsadaah ayaa la siiyey maadaama nin ganacsade la siiyey ma hal qof saddex boqol labaatan iyo toddoba qof hal qof miyaa loo duudsiin karaa soomaalinimo miyaa soomaalinimo miyaa soomaalinimo miyaa islaamnimo miyaa waa ma yeelayno waana dhimanaynaa xubnaha ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxaa marar badan dhacday in sidan oo kale ay hantida dadka soomaaliyeed xoog u adeegsadaan iyagoona u gacangeliya shakhsiyaad ganacsato ah kalluumaysatada magaalada muqdisho ayaa sheegay inay badda xaaladdeeda kacsan tahay oo ay dabeelo ka jiraan laguna la'yahay dhowr kalluumaysato ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in dabaylo xooggan oo ka jira xeebaha magaalada muqdisho ay sababeen in la waayo dooni dadkii la socday xilli maalmihii lasoo dhaafay dabaylo aad u xoogan laga soo sheegaya xeebaha kalluumaysatada ka jira bata xeebaha magaalada muqdisho ayaa soo sheegaya in la waayay dooni sideed qof oo saarnaa taasoo markii ugu wardambaysay ku sugnaa xeebaha warshiqa degmada baraabe roble nuur maxamed oo ahna aqooda ka kalluumaysta xeebaha magaalada muqdisho ayaa sheegay in xilligan ay baddu kacsan tahay ayna ku maqan yihiin dhowr qof aan nolol iyo geeri lagu hayn waxaan ka camalama jirno facuul linaas macnaha baddii waa macnaha amar ilaahay waa waqtigeed bisha koowaad maadaama lagu jiro aa badda iska kacsan tahay xilliyada sida looga barto macnaha zaa'id sunaami camal baddaan ka dareemaynaa waxyaabahaan hadda ka dareemi jiro hore looga dareemay muddooyinkan aan ka dareemaynaa saas darteed marka dhowr qofoodaa badda nooga sii maqan taasna waxaan leenahay idaacadaha iyo maarata cid lalaaliya cid isku dayi korta inay isku dayaan qaar waxaa laga sheegay jasiiradda maalto meeshaasay macnaha wax baasaboor iyo waxna cid u sameeyaysan isa jirin annagana dadkoodina aysan wada hadal la geli karin ilaa iyo dhowr qofooda istimaalada hadda la soo sheegay maalin saddexaad wallahi ilaa sagaal ilaa sagaal doonaan ka warqabaa inta warshiqiyo ka iyo ka dhacaysa baraawe warshiqiyo baraawe inta ka dhacaysa intaan ka warqaba sagaal doonaa ka doontay laba iyo toban qofood waa ka soo badbaaday sideed qofoodna waa ku maqan tahay qaarna jasiiradda maalta ay ka dhaceen qaarna soomaaliya ka soo dhaceen kismaayo qaara ka dhacay qaar ilaa ka dooman kalaa qaar helay qaarba si ay ku soo badbaadeen wuxuu sidoo kale nuur ka warmay noocyada dabeelaha ka kacbadda iyo xilliyada ay ku soo aadaan waa dabaylaha la yidhahdo ay iisibka la yidhahdo dabaylaha iisibka la yidhahdo bisha koowaad aa lagu jira dabaylaha iisibka la yidhahdo bilaabaday ilaa iyo bisha koowaad ilaa bisha labaad xawaalo qodob bikaalweyn istaaqfurlow dabaylaha saasay isugu soo xigi doonaan sida looga bartay oo hore u arki jirnay marka saas darteed waxaan u maleeyaa macnaha bisha bisha labaad dhammaadkeeda macnaha inay dabaylaha macnaha noo shishanay doonaan haddii alla yidhaahdo markaasna kalluunka aan ka faa'iidaysan doono haddii ilaa yidhaahdo saasaan jeclaan si kastaba ahaatee waxaa marar badan xeebaha magaalada muqdisho ee deegaanada u dhow ku soo badanaya dadka kalluumaysatada ee lagu weynaya xeebaha iyagii iyo doomihii ay wateen warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa